wasaaradda qorsheynta jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay mashruuca horumarka dhaqaalaha maxalliga ah ee jubbaland kulanka ayaa waxaa loo qabtay dhammaan wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland ujeedkiisuna wuxuu ahaa in sare loo qaado hanaanka shaqada wasaaradaha iyo in wax laga qabto baahiyaha ay soo gudbiyeen agaasimaha wasaaradda qorsheynta jubbaland ayaan leh xuseen maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka loo qabtay kulankan maanta taariikhuu tahay sideedda bisha february waxaan xafiiska wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland ku qabanay kulan ku saabsanaa mashruuca horumarinta dhaqaalaha ee gudaha mashruucaas waxaa nagala soo qaybgalay wasaaradaha kal wasaarado kala duwan oo mashruuca qayb ka ah oo ay kamid yihiin wasaaradda howlaha guud wasaaradda dhalinyarada wasaaradda ganacsiga wasaaradda haweenka wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha iyo wasaarado kale waxaa kaloo sidoo kale qayb ka ah kulankan hay-adaha ka shaqeeya mashruucaas ee partners kale ah wasaaradaha shaqooyinka kala wada oo ay kamid yihiin nis foundation ay kamid yihiin n r c ay kamid yihiin fao ay kamid yihiin a c f hay-adahaas kala duwan iyo u n f b a ba waxay iyaguna soo bandhigeen shaqooyinka ay qabteen kuwaatarkii u dambeeyey oo mashruuca iland ku saabsan mashruuca wuxuu soo bilowday labada kun iyo labaatanka wuxuuna ku egyahay xilyo kala duwan oo sanadkan gudihiisa ah waxaana ku faraxsan lahay in shaqooyin qurux badan lasoo qabtay hay-aduhuna ay soo gudbiyeen shaqooyinka ay qabteen oo ay ka fuliyeen deegaanada dowladda jubbaland sidoo kale si gaar ana mashruucan wuxuu taarget xoog la saarayay kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismooyinka oo ay kamid yihiin suuqa xoolaha ee kismaayo in la dhiso oo ay kamid yihiin waddooyinka jaayada kala duwan ee qaamqaam iyo yontooy warabiyoodya laga qoday dhoble iyo guryo iyo deegaano ay ku shaqeeyaan dowladda qeybaheeda kala duwan oo laga sameynayo gobolka gado marka shaqooyinkaas kala duwan ay hay-adu soo bandhigeen wasaaraduhuna commitee ay ka bixinayeen iyo talooyin mashruucan wuxuu kaga duwan yahay mashruucyada kale waa mashruuc dowladdu ay ka tahay hogaan ay dowladda hogaaminayso markiisii horena mudnaanihiisa ama prioritiskiisa ay ka yimaadeen bulshada qeybaheeda hooseysa ee community-ga ah degmooyinka ay soo mareen kadibna wasaaradaha ay soo mareen mashruucaas markaa ilandka ah oo sanadaha soo socday ugu dambeeyey ayaan maanta mid ka mid ah kulamadiisa caadiga ahaa ee qorshaysnaa ku qabanay xafiiska wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga waan oga mahad celinayaa dhammaan wasaaradaha kasoo qaybgala iyo hay-adaha bartnerska ah annaga ka wasaaradda qorsheen ahaanna waxaan xooga saareynaa oo aan mas-uulna oga nahay wasaaradaha kala duwan isku duwadda iyo hogaaminta mashaariicda si loo xaqiijiyo inay waafaqsan yihiin qorshaha horumarinta qaranka ee stateka kaasoo asagana waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka ah waxaana ku faraxsannahay ilaa hadda in meel fiican ay wax marayaan oo ay shaqooyinkaas hay-adu soo qabteen ay wasaaraduhu indhoosgareeyeen oo ay ansixiyeen oo ay raallina ka yihiin shaqadaas quruxda badan ee ay qabteen